runtii waxaan halkan tacsiya uga dirayaa dadkii ku waxyeeloowey ama ku geeriyooday magaalada afgooye marka iyo number conton maxaa la yidhaahdaa iyo jidka u dhexeeya baydhabo iyo xamar dhexdooda waxaan rabaa intii ku dhaawacantay na ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leeyahay inuu ilaahay caafimaad deg deg siiyo waxaa macnaha waa dulmi waxay wax ku noqdeen aniga waxaan aan runtii aan rabaa waxaan nahay dad muslimiin ah ee diinta islaamka ku abtirsada diintuna waxay noo tilmaantaa dulmiga in layska dulqaado asalba meeshan waxaa ka jira dulmi ayaa ka jira dhulkaas waxaa moodaa inaanan war badan laga haynin goboladaasi waxaan rabaa inaan idinka siiyo sawir yar waxaa laga yaabaa in gobolka baay aada la leeyahay wax badan baa dowladda u qabatay ama shariif xasan u qabtay shariif xasan waxaa idin sheega hal san iyo dhowr bilooduu jooga weli shacabka baydhabo muusan arkin intuu soo hor istaagay shacabkiisa weli lama hadlin maadaama maadaama shacabkii uu joogay uusan weli arkin ma mathalayo mana oga magaalada wax ka socda waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego waa magaaladaasi xabsi kor ka furan wey magaalooyinka oo dhan annagu baa iyo bokool waxay nagaga roon yihiin haddii daruuf jirto elaboor baa dayaarad baa loo raaca laakiin ninkii xamar ka degto afgoy u soco dayaarad ma raaci karo soddon kontaroolna waa loo dhigtay waa la furanayaa hadda waxaan arkayay runtii afgoy masaj laiga soo diray iyo camera duubanoo lasoo diray waxaan ku arkay in la yidhaahdo lacag ama gabar soo deji arrintaasi ma aha arrin been abuur ma ah maamulkii dowladda ayaa jooga ka waramaya arrintaasi qof kastoo muslin ah soomaaliyeed inuu ka danqado ka dhiidhiyo waajib weeye inuu diido arrinkaasi waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego wax yar waxaan rabaa inaan idiin sheego oo idin tilmaamo waxaa ugu dembi badan xildhibaanada gobolka shabeellada hoose iyo wasiiradooda haddayna iscasilin waxa weeyaanu dulmi weyn bay gobolkaas ka galeen dadka dhiiggood miyuu kala duwan yahay gaalkacyaa dagaal ka dhacay soddon diyaaradood baa ka degantay magaalada beledweyne hadda dhib ka jira wasiir iyo madaxweynea isu dhaafaya war marko oo sagaashan kilomitir jirtaa dhiig ku daadanaya maxaa loo aadi waayo afgoy soddon kilomitir baa afgooyi jira maxaa loo aadi waaye shariif xasan waxaa weeye nimanka la yidhaha merefle ma aha sagaal iyo sideedaa la yidhahda annagaa u dhalan waa ka dhex dhalan waa naqaanaa shariif xasan waa inuu five soo gala markuu five soo gala waa ogolna hadduu diido five hadduu diido muu ololeyn karo waa qodobkaas waa muhim in la yidhaha laakiin waxaan kaloo aada oga xumahay digil i mirifle ayagaa diiday four point five maxaa yeelay shariif xasan bay five ku dareen hadda maanta inay u ololeynayaan four point five aan rabnaa ceeb bay ku tahay wax xun weeye wax islaamka qaba maaha
warta had maanta dhan haddaan hadalno waa didn't make innocence wax qiima ay samaynaysa malaan maamulada la sameeyeyna waa ujeedaan federaalka marka la samaynayo what meaning federal nin kasta maxaa la federal garaynaya soomaaliya horta ayadana waa yartahay haddii aan federaalka samayna xataa waa federal kalaan qabiilaa la sameeyey qabiilkii qabiilkiina loo sharciyeeyey haddaba dadka kale qabiilkooda nin kasta meesha uu degan yahay waa maamulaa loo sameeyey maamulkiisa asaa samaystay qof loo sameeyey malaan keeni maxaa kalifay in annaguna loo sameeyo annaga raalli ka ah kama hadlin mana ka hadlayno tan shariifka markii oo la samaynaayay ummad badan oo annaga naga mid ah haddaba inta ay joogaan ayaa u ololeynaya so the consequenceska oo hadda jiro way ka mid yihiin shariif markuu samaystay wuxuu u samaystay sida company asaga uu leeyahay waayo
gebi ahaan dadka ku abtirsado gobolka shabeellaha hoose waana mahadsantihiin walaalayaal caawa kulankeena meeshaan iskugu imaanay wuxuu yacnii boyntigiisa uu ahaa uu ku saabsan yahay dhibaatada ka jirta gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose oo dhibtiisii ay soo noqnoqotay soo noqnoqotay soo noqnoqotay uu noqday dhul aan cidna u maqneen dadna u hadlaynin cid yacni eenaa dugaaga xoog oo eyga xamar socda dhagax xataa ku tuuraysda aad ama mar- mar lamaad ku tuurtay hal qofaa xataa damiir lahaa ku- aa ku leeyahay yacni eygaaniito war tuuryada ka dhaaf xayawaan ilaahay abuurtay waayo maanta eygiyaab xataa naga sharaf badan unug waayo isbaara meel kastee noo taalaa gabdhahaynu guryaha laga baxsanoo laga kufsahooyaa militari dharkiisaa la labisanaa markaa la tagaa dowlaa nahayaa la leeh adduunyada ma dhicin dowlada oo m- militariga oo afgooye maxaa la dhahaa afgooye number konton iyo markale iyo shalaamboodle diyaar u ah dhinaca inuu ka baxo shala- oo jowhar aadi waaye yaa sheekh yaa sheekh dadka dadka jaahilaa ma aha xayawaano ma aha war akhligaad idinka intaad beesa ku dhiibteen ood villa soomaali ku fadhiisateen ka badanaa niiliga leexi cilmigaa la yaqaan jaahil meesha ma joogo waxaad samaynaysiin falkiisii waan ila arkoohayaa laakiin waay qof kastaba horta wuxuu waay damiirkiisa ayaa cadaabo ma fahanteen kolka dhulkaaseeto annaga dadka shabeellaha hoose haddaan warka u soo jeediyo waxaa la yidhi balaayo ku haysata eebbo eebbo ma looga baxo balaayo ku haysato eebbo eebbo ma looga baxo shariif xasan tiri saddex jeer ayaan t v u istaagnay aan dhahanay baaq u dirnay aan dhahanay ka iska bedel waxaad ku socotid annaga dan nooma aha kow shabeelle maxaa la dhahaa gobollada dhexe dad laga soo wadaa wasiiro iyo xildhibaano ayay ka noqonayaan deegaankeena maxaa anaga cilmi wax leh dhan ma jooga miya dad ma jooga miya wadanka dad ma haysano wax yaqaano ma haysano zero level maan taagannahay jawaabta waa may laba shay inaan ka hadlo Eem, dhibaatooyinka faraha badan leh ee degmada dulsaaran Ee, degmada waxaan horta fariin halka ugu gudbinayaa ee, madaxweynaha jamhuuriyadda ee federaalk soomaaliya inuu xukuumaddiisa iyo isagaba uu ka dulqaado dhibkan ay ogyihiin ee, ka jira magaalada afgooye iyo guud ahaanba gobolka shabeellada hoose waa gardaro garab og baan leeyahay aniga oo la wada og yahay dhibka ka jira Ee, isagoo oo arintaasi loo soo gudbiyey wasiiradii iyo xildhibaanadii ka soo jeeday ee halkaas usoo gudbiyeen aan anaga ka waraysanay uu ilaa haddar waxba ka qaban Ee, waxaan ka codsanayaa mudane madaxweyne arinkaasi inaa ilgaar aad ku fiirisid aad wax ka qabatid tan labaad waxaan la hadlayaa oo si qoto dheer aan la hadlayaa waa shariif waa waa ma- ma- guddoomiyaha ama madaxweynaha koonfur galbeed waa shariif xasan shariif xasan waxaan kuu soo gudbinayaa inaad degmadaasi afgooye iyo gobolka shabeellada hoose dhibka ka jira mas-uul aad ka tahay macnaha ismaamul goboleedka ma ahan eh, dad kale aan gobolka u dhalan inay maamulaan ma aha marka waxaan idin leeyahay walaalayaalow een, reer shabeellaha hoose shalay annaga taageernay shariif xasan soo maahan een, waxaan moodaynay darawal darawal fiican oo leesan wata waxaan ogaanay inuusan leesan wadanin leesan ma wato waa la ogaaday leesan oo baabuur wata ma wato driver leesan ma haysto waa la khiyaanay been buu noo sheegay wuxuu yidhi driver leesan baan wataa ma wato driver leesan waa soo ogaaday waa soo ogaaday driver leesan ma wato yuu idin khiyaanin baabuurta yoosan idinla qalibin baabuurta yoosan idinla qalibin driver maahan driver maahan dabalka full haska noqdo